madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu goobjoog ka ahaa goobta akhrinta warmurtiyeedka shirka lagu soo gebagabeeyey ay ka dhacaysay waxa uu ka hadlay hanaanka doorasho ee soomaaliya ay isku raaceen madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada inuusan ahaan doonin mid jiri doona laakiinuu yahay mid lagu soo dhisi doono dowladda imaan doonta qaabkan halkan ku cad ee kumrikeegan ku yaalaay waa qaabkii loogu talagalay sida ay wax u dhacayaan oo salka ku haydo maadaama aan hal qof iyo hal cod aan gaari weynay midkan ayaan markaan ku dhaqmaynaa laakiin haddana midkan midka ku xiga ilaahay idankii ee dhacyahay cudurdaar dambe ma laha in qof kastoo soomaali ah codkiisa ula baxa mooyaane madaxweyne xasan ayaa dhinaca kale waxa uu soo hadal qaaday wakhtiga sii dhammaanaya ee dowladdiisa iyo sidoo kale taageerada beesha caalamka uga baahan yahay waxa uuna sheegay in beesha caalamka looga baahan yahay in loo soo dedejiyo dowladda federaalka taageero walba ay uga baahan tahay maadaama wakhtiguu yahay mid sii ilaanaya beesha caalamka waa run waana ka mahad celinaynaa aad iyo aad ayaanan muxuu ahay ugu faraxsannahay sida dadaalka ah ee mar walba soomaaliya inay horu u socoto ay noo garab taagan yihiin hase yeeshee ayaga lafsidooda waxaan xusuusinayaa arrinta ku saabsan waqtiga waqtigu looma saamaxayo waxyaabo badan oo fiicnaan lahaa ama ideals ahaa ama maxaanku irahdahay qaab shaqooyinka qaarkood ee traditional ama sida caadadu ay ahaan jirtay wax loo qaban jiray markan oo kalena ma anfacayaan waxaan rabnaa beesha caalamku inay muujiso firfircooni iyo dulqaad iyo degdegsiiyo maxaanku irahdaay waxqabadkooda ee aanan waqti dheer aanan ku laabanin oo aanan sugin kaalmada aan uga baahannahay si waxaan ay u dhaqan galaan waxaan u baahannahay inay noo fara fududaadaan inay noo degdegaan oo aanay waqti badan iyo biroqraadiyada caalamiga ah aanay dibudhac kale aanay nagu keenin haddii aan la yirahdo shirka maanta laga soo saaray qodobada heshiiska ee la gaaray ayaa laba maalin waxa uu ka soconayay madaxtooyada soomaaliya waxaana looga hadlayay mustaqbalka doorasho ee soomaaliya sida ay noqonayso